wuxuu yidhi inaanu wada hadallo oonu ka wada hadallo arrimaha masiiriga ahee dhuluu magacaabay inaanu somalilan ka wada hadallo aanu doonaynaa ui kala tag baynu inana maraynaa oo niman cod u qaaday ummaddoodii oo dastoor samaystay oo siddeed iyo labaatan shaqaysanayay oo ka soo noqday wixii ay la galeen soomaaliya la soo noqday waxoogii baynu nahay waa halkaynu jaarka ka nahay soomaaliya dhibaatadii ka dhacday tukaraq iyo hawsha nabadgelya waa ka wada hadli karaa laakiin waxay la tahay arrintu meel heblaaye iyo meel heblaaye aan somalilan ka wada hadal mxuuahaa meel maraysa ma aha marka runtii nin odayaa jooga muxuu ahaa puntland oo ka odaya waxaa noo taallay war bal inaan dhibaato damba dhicin wataynu maxaabiista la sii daynay ayaad ogeydeen inaanay dhibaato dambe dhulkaa ka dhicin haa dalku kuma xadaysna ummaduhu iskuguma yimaadaan xadbeeleed kililka waa kan jabuuti waa tan mid walba dad reer somalilanaa ku jira miyaynu leenahay innagu haa waa muxuu ahaay dad baa naga degan oo dhulka waa idinla leenahay ma lihin dee